fasaxigii ugu horreeyey ayaan gelayaa muddo kooban waana soo noqonaya haddii alla yidhaahdo dhammaan waxaan mar kale ugu baaqaa ummadda soomaaliyeed in ay dowladda soomaaliyeed lala shaqeeyo dowladnimada in laga shaqeeyo wax kasta oo dowladnimada saacidaayana in laga shaqeeyo mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo soomaaliyada cusub ee dowladnimadeeda cusub ee la dhisayo mucaaradad iyo buuq iyo iskahorumaad meel kuma laha haleskaashado haleysgarab istaago dowladnimada hala garab istaago intaa kabacdi waxaan ummadda sidoo kale ugu baaqayaa in meel kastoo ay joogaan istaageeraan arrinta abaaraha weliba in shacabka aad iyo aad loo taageero maanta mashruuca ugu weynu noo yaallo waxay tahay nafta soomaaliga ee baahan in la badbaadiyo marka taas ayaa iyadana baaqa labaad ugu baaqayaa ilaahay waxaan ka baryayaa in roob khayr qaba oo caafimaad qaba oo dadka iyo duunyada iyo muxuu ah intaba ay ku naaxaan in ilaahayna siiyo dhammaanna qalbigeen allah isu sameeyo mar kale ha leyscafiyo ilaahay ha loo dhowaado